Degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelladan Hoose ayaa waqtiga aan la haynin isbitaal buuyi karo baahida bulshada degmadaasi iyo deegaanada kale ka harereysan oo aan ku horeeytay hooyooyinka uurka leh oo dhibaato badan la kulmayana si lan hela isbitaal buuyi karo baahidaas iyo maamulka degmada bilaabay dhismaha isbitaalka welina meelo dhismaha ku dareera booqday maamulka degmada Walaweyn siyoon qiimayana baahida ku jarta oo unbaa hanti wala qabada gudoomiye ku-xigeenka howlaha guud ee degmada walaweyn ayaa marka hore gudoomiyaha degmada iyo maamulka kale warbixin ku siiya meeluus marahay dhismaha isbitaalka
may soon banay booqashtoon banay isbitaalkii hore oo maamul maamulkii oo ismaal shaw kur bilaabay ilaa ing naxariiso iyo may foon inuu dib un bilaawno in howlgeliino gudoomiye isbitaalkii oo oo hore liin bilaaw waa qabyad ahay iska dhawaaw isbitaalku maylin baahiya inaa hor liin qaado oo dib liin dhiso dib liin hagaajiyo dib liin bilaaw oo hooliis gudoomiyiis ka dhawaaw isbitaalka isbitaalkan aada baahi liinka qabe waxa waaye naagtii foodadaas ama umulka jirto ina inta oo inta lagu qaado ama xamar liin qaado le xamar sagaashan kilomitir ina jiri si aad ku warqabto laama faylan male intii jidka la socdaba saddex saa afar saa qaadadaasi marka inta badan intii jidka socdaan baad ka dhimadaayaan ilaahay maniin kasto isbitaal in lahada waa daruuri waaye marka gudoomiyiska dhawaaw isbitaalkan waako gudoomiyaha degmada walaweyn daahir cabdulle aadan iyo sheeginta isbitaalkan sidan ka dhaqsiyaha badan lana dhiso doona gudoomiyaha ayaa jaaliyadda walaweyn ankabaaqi intii oo qeybtii oo ku aadana dhismaha isbitaalka baahi badan lan qaba waxaa maanta u nimid waxaa waaye inaan isbitaalkii qiimayno aragno stageka uu joogo iyo sidii baahdiisay tahay marka baahidii iyo broofiya aan ku aragnay isbitaalka inaga naga dambeeya hadda waa baahidiis aaday u weyn tahay ma ahan wax keliya ay kaafin karto dowladda hoose ee degmada walaweyn waxaan fariimo kala duwan u diraynaa bulshada qeybeeda kala duwan gaar ahaan madaxweyne cabdilcasiis xasan maxamed lafdi gareen iyo gaar ahaan wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed inay ilgaara kusoo fiiraan isbitaalkan bilaawgiisii iyo dhammaystirkiisaba inay qeyb weyn nagala qaataan kawarqabkoodana ay ogaadaan sidoo kale waxaan u jeedinayaa fariin jaaliyadda degmada walaweyn dunida meel kastoo aa ka joogtaan waxaan rabnaa deegaanka dadkiisa dhisto bulshadii aad tihiin jaaliyaddii waxaan rabnaa inaad imaataan qayb lixaadle aa ka qaadataan maamulka wuxuu diyaarinaya inuu gacan idinka siiyo shaqadii inaad qabataan bulshada si loogu adeego annagu ka maamul ahaana waxaan diyaar unaa inaan kaalinkeeni qaadano hadduu ilaahay raalli ka noqdo sidoo kasigaa badan isbitaalka loo howlgeliyo dib u dhiskiisii biidni illaahi albaari sida uu gudoomiye xanka howlaha guud sheegay baahiyo badanaa jiro hooyadii foolato waxaa loola cararaa magaalada muqdisho masaafo ahaan waa sagaashan kilomitir sagaashanka kilomitir marka waxaa ka daran tuulooyin ilaa iyo saddex boqol afar boqol oo tuulo gaaraysaa degmada ku xindaaban qaarkood shan kilomitir lix kilomitir u jiro qofki inta laga soo wado waa saacad ama laba saacadood muqdisho ilaa iyo xagga lix saacadood waxaa laga yaaba marka qofkii dhiigbax inuu dhinto waxaa laga yaabaa xaaladdiisii oo laga gaari karo in uu dariiqii xaalad kale ku galo si aan marka taas uga baaqano ilahay baa wax badbaadin karee waxaan u aragnaa inuu isbitaalkan badbaadin karo hooyadii dhalaankii degmada walaweyn ee tuulooyinka hoos yimaadaba waxaan rabaa sida u dhaqsiya badan inaan bilaawno waxaan barnaamijkeeda ku soo celinayaa cid walboo gacan naga siin karto in isbitaalkan dib loo loo dib u dhiskiisii aan bilaawno xarigiisana laga jiro bulshada loogu adeego gacan furna oo kusoo dhaweynaynaa iyadoo wax shardi ah ama shuruud aan ku xirnayn cid walbow haddaad doonto noo keen caro dhagax noo keen bir noo keen alwaax noo keen annagu ma dhayna kharasha u baahannahay waxaan u baahannahay wax walbo isbitaalkan wax u taraya inuu qof walba kaalinkiisa ka qaato